cabdinaasir marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa ee tartankan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah walaal samakaaba waa mahadsantahay iyo v o eda tartankan waa tartan caalamiya weeye oo ay soo diyaarisay ama uu soo diyaariyay markas hurtubiyaan markaska ka jira ama ka aasaasan magaalada gobolka minnesota magaalada minneapolis tartanku waxa waa dawli weeye maaha tartan maxaliya ama lookala waxaa kasoo qeyb galay ilaa labaatan wadan oo ka kala yimid adduunka waxaa laga kala yimid africa sida kenya nigeria jad tunisia libia sri lanka sidoo kale yurub baa laga yimid norway u k new zealand sweden iyo wadamada north america sida canada iyo muxuu ahaa maraykanka marka run ahaantii waa tartankii ugu horeeyey oo internationala ama muxuu ahaa caalamiya oo lagu qabto wadanka maraykanka waxaana lagu qabtay caasimada wadanka maraykanka washington d c meesha maaragtay xarunta masaajidka weyn uu dhisay ordogan maaragtay maska diyanad center la yiraahdo maasha allah aad baan maaragtay ummaddu u jeclaadeen muxuu ahaa tartankan adduunka o dhan baa maaragtay dad badan kasoo hambliyeeyeen waxaan rajeynaynaa insha allah inuu noqdo tartan kusoo kordhiya wax weyn wadanka maraykanka iyo muslimiinta ee degan dalka maraykanka waa gartay markii ugu horeysay oo tartankan la qabanayo ayaad ii sheegtay marka maxaa ku doorateen in halka lagu qabto tartanka bal haddii aad nala wadaagto walaal samakaab waa mahadsan tahay sababtaan u dooranay waxaa weeye annagu dad muslimiina nahay saaad og tahay musaabaqaad fara badan baa wadamada adduunka lagu qabtaa khaasatan caalam lislaami dadkii maraykanka muslimiinta joogta jaaliyada muslimiinta ee maraykanka degan tartamada way ka qayb galeen weliba kaalmo horey ka galeen marka maadaama ay musaabaqaad u aadi jireen wadamada kale sida africa yurub iyo muxuu ahaa middle eastiga waxaanu garanay dadka maraykanka joogana hadda maasha allah aad ay dad uga soo baxeen qur-aanka yaqaana inaan anagii tartanka qabanno oo meeshaan aad aragteen adduunka kasoo fogo maraykanka inay dadku yimaadaan waana wax cajiiba in maraykankii loo yimaado tartan qur-aan oo arday jooga sacuudiga mid jooga soomaaliya mid jooga muxuu ahaa muxuu ahaa jad ay u su-aalaan maraykanka inay ka tartamaan marka arinta keentay inaanu tartanka qabanno waxa weeye waxaan oran karnaa waa waktigiisii waana booskiisii waa wakti dadka maasha allah adduunka maanta jooga ama khaasatan dadka maraykanka jooga ay qur-aankii maarata usoo jeesteen ay jecel yihiin inay ka tartamaan in marka meeshii joogeen tartan loogu qabto ay intay maaragtay badanaa meelo fara badanoo kale wadamo kale badan bay aadaan marka arrintaasa ugu muhiimsan sababta aan tartankan u dooranay waktigan iyo meesha maraykanka aan ugu dooranay waa gartay waxaad ii sheegtay in tartankan uu yahay tartan caalami ah oo adduunka looga kala yimid marka dadka ka qaybgalaya ma soomaali wadamo badan ka kala timidba mise waa wax caalami ah oo dalalka aad sheegtay dad ka socda oo aan soomaali ahayn ayaa tartanka ka qaybgalaya may dad badan baa ka qaybgalaya jinsiyaad kala duwan baa ka qaybgalaya soomaali baa ka qaybgalaysa carab baa ka qaybgalaysa wadamada dadka afrikaanka iyo wadamada sidaan kuu sheegay jad iyo nigeria ka qaybgalaya wadamada yurub dadka ka yimid baa ka qaybgalaya yani adduunka o dhan bay isaga yimaadeen way jiraan arday soomaaliya wadamo kala matalayay sida arday soomaaliya wax matalayay kenya mid kale wax matalayay norway mid kale wax matalayay u k iyo sweden way jiraan laakiin waa jinsiyadahoo dhan weeye oo waxa weeye waxay ka kooban yihiin yani qaaradaha adduunka o dhan bay ka kala yimaadeen marka maaha wax u khaasa soomaalida keliya waa gartay marka hadafka ugu weyn ee tartankan aad ka leedihiin muxuu yahay ama inaad gaartaan hadafka ugu weyn aan ka leenahay horta waxaa weeye qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala inaan noolayno adduunkan wuxuu sharaf ku leeyahay waa kitaabka ilaahay hadafka labaad aan leenahay waxaa weeye dhalinyarada muslimiinta ee caalamka joogta in kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala lagu xiro saaad ogtihiin adduunka tartamo fara badan baa ka dhaca banooni baa lagu tartamaa heesaa lagu tartamaa marka in tartan dhallinyaradii loo qabto oo qur-aanka la jeclaysiiyo ay qur-aanka ilaahay ku tartamaan ay noqoto meel ma aragtay dhallinyaradu isugu timaado lagu guddoonsiiyo muxuu aha jaa-izaad iyo maaragtay lacago far maaragtay fara badan marka in dhallinyaradii qur-aanka ilaahay lagu hayo diinta lagu hayo muslimnimadooda ay ku dheganaadaan ummadda kalena maaragtay iyo caalam kalena ay xiriir la yeeshaan xagga qur-aanka taas way sababta aanu maaragtay tartanka u dooranay insha allah haddii aan marka hoos usoo degno bulshada soomaaliyeed muxuu tartankan uga dhigan yahay gaar ahaan tartankan wuxuu uga dhigan yahay kow waxa tartanka qabanaya waa dad soomaaliyeed waa markas dadka muslimiinta soomaalidu ay dhisatay weeye marka dadka waxaan samaynaya oo dadka caalamka isaga keenaya oo waxaweye tartanka qabanaya oo barnaamijkan maaragtay lacagta bixinaya waa dad soomaaliyeed marka waa barnaamij soomaaliya o dhan ay ku midaysan tahay wey miduu lacag buu baxshay mid waxa weeye muxuuha wuu diyaariyey mid waxa weeye ilmihiisi buu maaragtay usoo diray oo tartanka uga qaybgelaya marka soomaalida wuxuu uga dhigan yahay siaad ogtahay musaabaqada dubay dubay baa qabata dad carabaa qabta musaabaqada ka dhacda kuwait carab baa qabata musaabaqada ka dhacda sacuudiga carab iyo dad kalaa qabta musaabaqada ruushka ka dhacda dad ruushaa qabta musaabaqada maraykanka hadda ka dhacaysana dad soomaaliyaa wada oo hogaaminaya oo maaragtay iyagu aasaasay waa mahadsantahay